maamulka degmada Baraawe oo uu horka haya gudoomiyaha degmada ah naadoqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed ah ayaa bilaabaya dayactiro iyo rida habeeyo la ka sameeyay buundooyinka iyo bimareenada magaalada Baraawe maadaama la gudagalayo xilli roobaadka guga maamulka degmada uu safaday in lagu hortaga fatahado iyo in magaalada biya deegaanka gudoomiyaha degmada oo kormeer ka sameeya goobo shaqada ku dareertaya usoona si dhowaa la socodii habsamitan socodka howlunga islamarkaana dhiirigelinha muujaya shaqaalo gacanta ka haayanga shaqada gudoomiyaha oo la hadlaya warbaahinta iyo bulshadan kabaaqa iyo ka shaqeeyanga ilaalinta wadooyinka si looga hortaga dhibaatada ku kooyasa buundooyinka la dhisiya dadka degan kanaalka iyo soonihiisa iyo soo ciriiriyey war waa idinka dumayaan guryahan aa kanaalka a usoo dhawaynaysaan waa idinka dumayaan ummaddiina waad kharibaysaan idinkana waa iskharibaysiin marka kanaalka ha laga fogaado biimareenka ha laga fogaado magaaladan waxa weeyaan dhiiqaa kasoo degaysa dalcadaas dhiiqadaas hataa dadka hataa way gelay maarata way baabi'inaysaa dadaa hataa xoolaha ku dhimanayo dadaa ku dhimanayo ummadaa ku rafaadaysa marka waxaa fiican in la hagaajiyo kanaalkaas iyo kanaaladaas in laga fogaado la hagaajiyo dadka dhistana hadda laga burburiyo kuwa hadda ku dhowna ay ka fogaadaan oo maarata ay ka tagaan agtiisa meesha si aysan ilmaha biyaha ugu qaadan oo ayagana aysan ugu rafaadin si guud insha allahu tacala maamulka degmada wuxuu ka shaqaynayaa insha allahu tacala horumarka degmada gaar ahaan sidii biyahan oo kale oo loo maaray lahaa ka shaqaynayaa haddii ilaa yidhahdo wuxuu kaloo ka shaqaynayaa nadaafadda oo ayadun de xilligeeda maarata xilligaan oo kale cudur maarata qashinka cudur uu dhaliyaa xilligaan oo kale shalay meel la nadiifiyey buundo la qoday isla xaliya waxaa lagu soo shubay qashan iyo iyo baca iyo xafaayada bilaahi lagu soo guray war dadkaa xaggee ka yimaadeen war dadkaa ummada yahay ummadda sida u dhaqanto u dhama sida dadka muslimiinta u dhaqmaan u dhaqma baniaadanka sida u dhaqma u dhaqma qashinka ka daaya meesha qashinka laga qaado horena waa u sheegnay ganaax waaye qofkii lagu qabtaa inuu in yani in lasoo qabto la ganaaxi doono insha allah taala qofkaas haddii caawa oo fakada habeentaba fakamaayo hadduu ilaa yirahdo waa lasoo qabanaya si guud iyo si gaaraba waxaan u mahad celinayaa ragga ka shaqeeya howlahan iyo howlwadeennada shaqadan wada iyo cid kastoo fikir ku leh dad baa ammaanan xaafadaha dadka degan dadaa ammaanayna odayaasha qaar oo dadaalaya ayaguna insha allahu tacaala marka si guud ilaahay subxaana wa tacaala roob barwaaqa oo ummaddu maaragtay ku diirsato oo beerana ay ku tacbadaan ilaahay hana siiyo ilaahay baan ka rajaynaynaa mid masiibaana ilaahay hanaga daayo ilaahay hanaga koriyo mid masiibaa ilaahay noomadii iyo midka ummaddu ay beero ugu bixi lahaayeen oo abaarta ugu bixi lahaayeen oo baniaadan gacantiisa iyo haddii bilaayo ugu kaaftoomi lahaayeen ilahay hana siiyo insha allah taala dadaaladun waa qayb ka mid ee qorshaha maamulka lagu horumariyaba kaabayaasha oo muhiiman ee nolola shacabka magaalada baraawa